waaxda warbaahinta maamulka gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho kusoo xirtay tababar ku saabsanaa tabinta doorashooyinka qof iyo codka ah tababarka oo socda muddo saddex maalin ayaa waxaa loo qabtay wariyaal ka kala socday warbaahinta ku taala magaalada muqdisho ee caasimada dalka agaasimaha guud ee warbaahinta maamulka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyay waxyaabihii looga hadlay tababarku intii uu socday saddexda beri waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iideen sidaad u tubin laheedeen maadaama aad tihiin suxufiyiin loo baahan yahay inaad iska dheeraysaan eexda ninjeclaysiga marka aada wariyo tahay qofna uma shaqaysid waxaa u shaqaysaa shacabka soomaaliyeed malaayiinta aan awoodin in codkooda baahiyo waxaa tihiin dadkii soo bandhigi lahaa haddii la rabo in wax loo tabiyo dadku u tabin lahaa haddii codkooda lasoo qaadi lahaa dadka qaadi lahaa ayaa tiin marka waxaan malaynaa saddexda maalmood casharadii aad ku qaadateen in faa'iido badan aad ka qaadeen insha allah waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in ayadana aan tababaro saan oo kale inaan qaban doono si aan ula jaan qaadno mar walba xaalka iyo meesha uu maraya wacyiga dalka uu maraya dhanka kale xildhibaan cabdiraxmaan dheere oo ah ergeyga gaarka ee madaxweynaha u qaabilsan caafimaadka ayaa wariyaasha kula dardaarmay inay kula laabtaan cilmiga ay barteen goobahooda shaqada bulshadana uga faa'iideeyaan doorashadan waxaa loo baahan yahay si hufan oo cadaalad ku jirta in loo soo tabiyo in qabiilka iyo waxyaabaha kale laga dheeraado oo qof walba wuxuu arko oo munaasaba oo fiican uu sheego because qofka wariyaha wuxuu sheego waa lagu xiri karaa caddayntii oo noqonaysa marka inuu qofku wuxuu hubo oo xaqiiqa bis uu ka hadlo aa loo baahan yahay marka insha allah waxaan idinku yimid dhiirigelin inaan kasoo qayb galo markhaati ka noqdo inuu waddanka doorasho qof iyo cod u socdo maadaama dadka isku diyaarinoo yihiin dhalinyaro kala duwan dhinaca walba ay ka diyaar yihiin insha allah waxaan kaloo raba inaan ku darsado hal wax oo ka duwan waxa hadda aa wadaan maadaama ay joogaan dalka dad badan oo baahiyo gaara qabo sida dhagoolayaashaoo kale tvda waddankana loogama hadlo luqadda sign language-ka marka waxaa jirta gabar brofesoorada ingiriiska wax kusoo baratay oo iskool ka furta halkan marka waxaan jeclaa inaan idiin ballamiyo oo ayadana idiin faa'iidayso wax idin barto sida loo loo loogu hadlo tababarkan ayaa ka mid ah tababarada loogu talagalay in sare lagu qaado minalayaasha saxaafadda maadaama lagu wado in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah